tirintii cutubka toddobaad maalintii muuse dhammeeyey dhisiddii taambuugga oo uu subkay oo quduus ka dhigay isagii iyo alaabtiisii oo dhan iyo meeshii allabariga iyo weelashii oo dhan oo uu subkay oo quduus ka dhigay iyagii ayay amiiradii reer binu israa'iil oo madaxda u ahaa reerahooda wax bixiyeen kuwanu waxay ahaayeen amiiradii qabiilooyinka oo iyagu waa kuwii ka sarreeyey kuwii la tiriyey oo waxay rabbiga hortiisa keeneen qurbaankoodii oo ah lix gaadhi oo dedan ee laba iyo toban dibi labadii amiirba waxay keeneen gaadhi amiir kastana dibi oo waxay geeyeen taambuugga hortiisii markaasaa rabbigu la hadlay muuse oo wuxuu ku yidhi ka qaad iyaga inay u ahaadaan wax hawsha teendhada shirka lagu sameeyo oo waxaa siisaa reer laawi nin walba sidii howshiisu tahay markaasaa muuse gaadhiyaashii iyo dibidii qaaday oo reer laawi siiyey laba gaadhi iyo afar dibi wuxuu siiyey reer gershoon sidii howshoodu ahayd oo afar gaari iyo siddeed dibina wuxuu siiyey reer meraari sidii howshoodu ahayd oo wuxuu ugu dhiibay gacantii wadaadka haaruun ahaa wiilkiisii itamaar laakiinse reer qohaad waxba kama uu siin maxaa yeelay iyagaa lahaa hawshii meesha quduuska ah oo waxay ku qaadi jireen garbahooda oo maalintii meesha allabariga la subkay ayay amiiradii bixiyeen qurbaankii daahirinta oo waxay qurbaankoodii ku bixiyeen meesha allabariga horteeda markaasaa rabbigu muuse ku yidhi iyagu qurbaankooda waa inay u bixiyaan meesha allabariga daahirinteeda oo amiir kastaba maalintiisa ha bixiyo oo kii maalintii koowaad qurbaankiisii bixiyey wuxuu ahaa naxshoon oo ahaa inah camiinaadaab oo ree yahuuda oo qurbaankiisuna wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon sheqel iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan sheqel oo la eg sheqalka meesha quduuska ah oo labadooduba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis iyo malqacad dahab ah ee miisaankeedu yahay toban sheqel oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo guujir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaannadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada guujir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii naxshoon inah caminaadab oo maalintii labaadna waxaa bixiyey nataneel ina suucaar oo amiir u ahaa ree isaakaar oo qurbaankiisana wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon sheqel iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan sheqel oo la eg sheqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis iyo malqacad dahab ah ee miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dib yar iyo wan weyn iyo wan yar oo guujir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaannadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada guujir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii nataneel ina suucaar oo maalintii saddexaadna waxaa bixiyey eliyaab ina xeeloon oo amiir u ahaa reer sebulon oo qurbaankiisana wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madiibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka haruurhka aawadiis iyo malqacadahba oo miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaanka la gubano wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo gu'jir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabar iyo qurbaanadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada guujir ah intaasu waxay ahayd qurbaankii eliab ena xeeloon oo maalintii afraadna waxaa bixiyey elisuur ena shadeyuur oo amiir u ahaa ree ruubeen oo qurbaankiisiina wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka haruurka aawadiis iyo malqacad dahab ah ee miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo guujir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabargii qurbaanadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah intaasu waxay ahayd qurbaankii elisuur ina shadeyuur oo maalintii shanaad waxaa bixiyey shalumi'eel ina suuriishadey oo amiir u ahaa reer simecoon oo qurbaankiisiina wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka haruudhka aawadiis iyo malqacad dahab ah ee miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo guujir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabargii qurbaanadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada guujir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii shalumi'eel ina suurishadey oo maalintii lixaadna waxaa bixiyey eliyasaaf ina dacu'eel oo amiir u ahaa reer gaadh oo qurbaankiisiina wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaankii haruurhka aawadiis iyo malqacad dahab ah oo miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo guujir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabargii qurbaanadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii eliyasaaf ena dacu'eel oo maalintii toddobaadna waxaa bixiyey elishaamaa ena camihuud oo amiir u ahaa ree efrayim oo qurbaankiisuna wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka haruudhka aawadiis iyo malqacad dahab ah ee miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo gu'jir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaannadii nabaaddiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii elishaamaa ina camihuud oo maalintii siddeedaadna waxaa bixiyey gamali'eel ina feedahsuur oo amiir u ahaa reer manase oo qurbaankiisana wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis iyo malqaca dahab ah ee miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dib yar iyo wan weyn iyo wan yar oo gu'jir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaannadii nabaaddiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii gamali'eel ina fadaahsuur oo maalintii sagaalaadna waxaa bixiyey abidaan ina gidcooni oo amiir u ahaa reer benyamiin oo qurbaankiisiina wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacaga oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis ee malqaca dahab ah ee miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo gu'jir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaannadii nabaaddiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii abidaan ina gidcooni oo maalintii tobnaadna waxaa bixiyey axay casar ina camiishaday oo amiir u ahaa reerdhan oo qurbaankiisiina wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis iyo malqacad dahab ah oo miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo gu'jir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabariga qurbaannadii nabaaddiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii axii casar ina camiishaday oo maalintii kow iyo tobnaadna waxaa bixiyey fakcii'eel ina cokraan oo amiir u ahaa reer aasheer oo qurbaankiisiina wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxay bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis iyo malqacad dahab ah oo miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo gu'jir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaannadii nabaaddiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii fakci'eel ina cokraan oo maalintii laba-iyo tobnaadna waxaa bixiyey ahirac ina caynaan oo amiir u ahaa reer naftaali oo qurbaankiisana wuxuu ahaa saxan weyn oo lacag ah oo miisaankiisu yahay boqol iyo soddon shaqal iyo madibad lacag ah oo miisaankeedu yahay toddobaatan shaqal oo la-eg shaqalka meesha quduuska ah oo labadoodaba waxaa ka buuxa bur saliid lagu daray qurbaanka hadhuudhka aawadiis iyo malqaca dahab ah oo miisaankeedu yahay toban shaqal oo foox ka buuxo oo qurbaan la gubana wuxuu u keenay dibi yar iyo wan weyn iyo wan yar oo guujir ah oo qurbaan dembina wuxuu u keenay orgi oo allabarigii qurbaanadii nabaadiinadana wuxuu u keenay laba dibi iyo shan wan oo waaweyn iyo shan orgi iyo shan wan oo yaryar oo wada guujir ah oo intaasu waxay ahayd qurbaankii ahirac ina caynaan intaasu waxay ahayd wixii amiiradii reer banu israa'iil ay maalintii meesha allabariga la subkay daahirinteeda u bixiyeen waxayna ahaayeen laba iyo toban saxan oo waaweyn oo lacag ah iyo laba iyo toban madibadood oo lacag ah iyo laba iyo toban malqaacadood oo dahab ah oo miisaanka saxan kasta oo lacag ah wuxuu ahaa boqol iyo soddon shaqal oo kan madibad kastaana wuxuu ahaa toddobaatan shaqal oo weelasha oo dhan lacagtoodu waxay ahayd laba kun iyo afar boqol oo shaqal oo la-eg shaqalka meesha quduuska ah oo laba iyo toban malqaacadood oo dahabka ahna waxaa ka wada buuxay foox oo mid kastaaba waxay ahayd toban shaqal oo la-eg shaqalka meesha quduuska ah oo malqacadaha oo dhan dahabkoodu wuxuu ahaa boqol iyo labaatan shaqal oo dibidii qurbaanka la guba loo bixiyey oo dhammu waxay ahaayeen laba iyo toban dibi wanankuna waxay ahaayeen laba iyo toban wan oo waaweyn iyo laba iyo toban wan oo yaryar oo wada guujir ah waxaana la keenay qurbaankoodii hadhuudhka ahaa oo qurbaankii dembigana orgidii loo bixiyey waxay ahaayeen laba iyo toban oo allabarigii qurbaanadii nabaadiinada dibidii loo bixiyey oo dhammuna waxay ahaayeen afar iyo labaatan wananka waaweynuna waxay ahaayeen lixdan orgiduna waxay ahaayeen lixdan wananka yaryar oo wadaguujirka ubuna waxay ahaayeen lixdan intaasu waa wixii daahirinta meesha allabariga loo bixiyey markii la subkay dabadeed oo markii muuse u galay teendhadii shirka inuu rabbiga la hadlo wuxuu maqlay codka isaga la hadlaya oo ka yeedhaya daboolkii saarnaa sanduuqii maragga iyo labadii keruub dhexdooda oo isaguna wuu la hadlay isagii